hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq raashin ah ku wareejisay maamulka cisbitaalka lansaretihe ee magaalada muqdisho taasi oo loogu talagalay in ka badan boqol iyo konton ruux oo dhimirka ka xanuunsan oo ku jira cisbitaalka sidoo kale hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq lacageed oo dhan lix kun oo doolar ku wareejisay ururka haweenka qaranka si loo gaarsiiyo haweenka danyarta ah ee qeybta ka ah ururka haweenka guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation cabdiraxmaan ibraahim cilmi ayaa ka waramaya deeqdan maanta ay qeybiyeen isbitaalkan runtii waxaa maarata ku xareysan ilaa boqol konton oo dad dhimirka la marka hormuud salaam foundation sida caadado ah maanta waxaan soo booqanay oo aan halkan keennay raashin kala duwan bur bariis sokor iyo saliid oo aan rajaynayno inay ku kaalmaystaan quudinta la quudinayo dadkaas dhimarka la oo runtii u baahan bulshadoo dhan inay runtii maaragtay taakuleeyaan waxaan u baaqayaa runtii bulshada soomaaliyeed inay qayb ka qaataan sida isbitaalkani runtii oo ka shaqeeya dhimarka dad badan ay ku xariisan yihiin taakulan sii lahaayeen runtii hormus foundation waxaan ballan qaadaynaa inaan joogtayno taakuleyntan aan maaragtay maanta keennay doctoreysa faadume cabdi macow oo ku hadlaysay afka maamulka cisbitaalka lansareti iyo guddoomiyaha ururka haweenka qaranka batuulo sheekh axmed gabaleh ayaa si wada jira uga mahad celiyay deeqdan ka timid hay-adda hormuud salaam foundation hormuud salaam foundation oo soon walba noo keenta raashin raashinkaasoo ka kooban sonkor iyo saliid iyo bur iyo beriis maasha allah isbitaalka qaybtan qaybta ragga ayaa mar walba loo keenaa qaybta haweenka haddaa la dhameeyey weli ma aynan furin laakiin qaybtaanayta waxaa ku jirta boqol iyo konton oo beeshaneh iyo afartan iyo kow shaqaale ah haweenkana waxaan u aragnaa maalin walba oo out beshan ahaan bukaan socod ahaan hormuud salaam foundation mar walba nama ilaawdo sanad walba way noo keentaa sanooyin badan waa noo keentay ilaahay waxaan ka baryayaa in meeshay ka soo saareen wax qeyrqaba u soo saaro hay-adaha oo na xasuusta ayay ka mid tahay waxaan ka mahad celinaynaa hormuud foundation deeqda ay u keentay gabdhaha soomaaliyeed oo danyarta ah oo gaaraysa lix kun oo dollar lixdaa kun oo runtii sadaqo haddii la yidhaahdo barako badan oo khayr badan oo ijaabo badan waxaan rabnaa gabdhaha halkan fadhiya inaan qoyskiiba konton la siiyo guud ahaan tiradooda waa boqol iyo labaatan saasay lixdii kun ay ku baxaysaa insha allahu tacaalaa maadaama waxaan u joogno ay tahay inaan taakulayno dadkeenna waxaan u ducaynaynaa dadka muxsiniinta ah oo hormuud foundation ay wakiilka ka tahay oo ku sadaqaystay sekadoodii gabdhaha soomaaliyeed oo danyarta ah kuwaasoo aan ahayn markii ugu horreysay ee marar badan oo ka horreysay ay jirtay waa u ducaynaynaa waa u mahad celinaynaa hay-adda hormuud islaam foundation ayaa sanad kasta marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan gurmad kala duwan gaarsiisa dadka danyarta ah kuwa dhimirka ka xanuunsan iyo bukaanada ku jira isbitaallada